دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة
asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh kusoo dhawaada dhegeystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah qaraxyo khasaare lagu gaarsiiyey xubno ka tirsan dowladda federaalka ah ayaa xalay ka dhacay magaalada muqdisho waxaa la weeraray hoyga xildhibaan ka tirsan dowladda federaalka ah oo ku yaala magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weerar ku qaaday fariisamayaal ciidamo ka tirsan maamulka koonfur galbeed ay kaga sugnaayeen baydhabo iyo xudur waxaa la baahiyey dardaaranka mid ka mid a raggii fuliyey duulaankii ka dhacay degmada cabdilcasiis ee magaalada muqdisho halkaas oo lagu beegsaday maleeshiyaadka macuusleyda in ka badan boqol iyo soddon ruux ayaa dowra diini ah loogu qabtay deegaan hoos yimaada degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose mid ka mid a nabadoonnada soomaaliyeed ayaa ka hadlay dilka iyo dhibaatooyinka kale ee dowladda federaalka ku hayso dadka shacabka ah ee ku dhaqan magaalada muqdisho دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran qaraxyo khasaare lagu gaarsiiyey xubno ka tirsan dowladda federaalka ah ayaa xalay ka dhacay magaalada muqdisho warkaas iyo warar kale oo ay ka mid yihiin hoyga xildhibaan ka tirsan dowladda federaalka oo xalay lagu weeraray magaalada beledweyne waxaa halkan ka soo jeedinaya maxamed ciise saacadihii lasoo dhaafay ciidamada milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa fuliyey weeraro kala duwan haddaan ku horeyno magaalada muqdisho xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay qaraxyo xoogan ku weeraray xerada jenaraal gordon ee magaalada muqdisho waxaa halkaasi ku sugnaa ciidamo dhowaan laga keenay dalka eliteria weli maanan helin khasaaraha ka dhashay qaraxaasi isla muqdisho xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weerar qaraxyo ah ku qaaday fariisin ay ciidamada dowladda federaalka ku lahaayeen ex control afgooye qaraxaasi waxaa ku dhaawacmay laba askari oo ka tirsan dowladda federaalka tabeelaha sheekh ibraahim ee magaalada muqdisho ciidamada mujaahidiinta ayaa weerar qaraxa ku qaaday ciidamo lugeynayay hal askari ayaana ku dhaawacmay qaraxaasi dhanka wilaayada hiiraan mujaahidiinta ayaa xalay qarax ku weeraray guri uu ka degnaa magaalada beledweyne xildhibaan maxamed buraale oo ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalka xildhibaanka ayaa ka badbaadiyey qaraxa balse waxaa dhimasho dhaawac ku noqday weerarkaasi ilaaladiisa dhanka wilaayada baay mujaahidiinta ayaa xalay dagaalo saf ballaaran ah ku qaaday xerada ciidamada koonfur galbeed ka degan yihiin makuudo ee magaalada baydhabo waxaa laisku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan weli maanan helin khasaare ka dhashay ciidanka halkaa lagu weeraray xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dagaalo ku qaaday habeenkii xalay ciidamada maamulka koonfur galbeed oo ku sugnaa xero ku taalay degmada xudur ee wilaayada bakool dhanka wilaayada shabeellaha dhexe shalay ciidamada mujaahidiintu waxay qaraxyo ku weerareen ciidamada baangarafta oo saarnaa mooto inta la xaqiijiyey ciidamada baangarafta waxaa ka dhintay saddex askari halka mid kalena uu dhaawacmay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa sii dardargelinaysa weeraradeeda ka dhanka ah shisheeyaha kusoo duulay dalka iyo maamulada oo ka dhistay dalka waxaa xalay la baahiyey dardaaranka mid ka mid a raggii fuliyey weerarka inqimaasiga ahaa ee dhowaan ka dhacay degmada cabdilcasiis ee magaalada muqdisho halkaas oo lagu beegsaday maleeshiyaadka macuusleyda waxaa ka waramaya cabdisamed cabdulaahi
رجال في سبيل الله جادوا بما ملكوا وراحوا يبذلون ولم تغرهم الدنيا بطمع
istishhaadii jamaal lixiro waadanuu ku magac dheera casaam kana soo jeeda gobolka baaya ee koonfurta soomaaliya wuxuu ka mid ahaa halyeedii fuliyey duulaankii inqimaasiga ahaa ee dhowaan ka dhacay degmada cabdilcasiis ee magaalada muqdisho kaasi oo lagu dhaawac tiray maleeshiyaadkii lagu soo dhaawacay gobolka hiiraan ka hor intaan u jihaysan howlgalkaas oo u dhacay sidii loo qorsheeyey ayuu reebay fariin dardaaran ah oo ku jihaysan dhinacyo kala duwan sida inuu la hadlay waalidiintiisa baaquu u jeediyey askarta safka shisheeyaha raacay mid ku socda mujaahidiinta iyo dardaaran guud oo ku jihaysan muslimiinta oo dhan wuxuu soo gudbiyey halka ay ku socdaan hadafkooda wuxuu yahay iyo in raalli ahaanshaha rabbiga ay nafta u bixinayaan iyagoo ka damcaya abaalmarintiisa wanaagsan ugu horeen naftii hore casaam ayaa la hadlay muslimiinta isagoona ugu baaqay inay soo haleelaan halganka lagula jiro shisheeyaha diinta iyo dadka ku soo duulay umay kala fareen ugu daray biidnilaahi tabaaraka watacaala dadka muslimiinta oo ilaahay tabaaraka watacaala geegi diintiyo laakiduun oo maanta gumey sugan socdo oo gaaladan bilaayadan iyo baktigan socdo oo maanta wadanka hakaduuli una dagaalamayna dhagaa ku fiirsadahay mayba lahaa ilaahay tabaaraka watacaala ku obsado mayba lahaa dadka muslimiinta ilaahay tabaaraka watacaala diintiisan gargaar ilaahay tabaaraka watacaala usuu bana amaray mayliya kutiba calaykum alqitaal wahuwa kurhun lakum wacasaa an takrahu shay-a wahuwa khayru lakum wacasaa an tuhibuu shay-an wahuwa sharun lakum wallaahu yaclamu antum laa taclamuun intuuna gaaladuna la dagaalan ilaahay tabaaraka watacaala dartiisa una dagaalam geegi mayba waa kheyranimata intaasi kadib wuxuu si hoose ula hadlay haryeyada weli haya dariiqii uu isaga ka shahaado qaatay ee jihaadka waa mujaahidiinta al-shabaab wuxuuna kula dardaarmay inay waddada dheer sii hayaan sabartana la yimaadaan walaalaha mujaahidiinta marka koowaad assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu walaalayaal ilaahay tabaaraka watacaala diintis gaaliha ka duul galadaasna geegi dad kale oo meel kale an ku koyoomile una leewa dadka geegi diinta oo maanta duurka an gale walaalahayow ma basin la sabara ilaahay tabaaraka watacaala mayliya yaa ayu aladiina aamanuu isbiruu wasaabiruu waraabiduu wattaqullaha lacallakum tuflixuun wala una la sabarayn mayin gaalwa yeedaa wadankeennanka koyt ilaahay tabaaraka watacaala horta marka kood meeray yaa ayu aladiina aamanuu isbiruu sabara ilaahay tabaaraka watacaala daacadiisa iyo ka sabara maanta furunka idinka ka jirtaan oo maanta isin duurka ka jirtaan qabuubkan kuleelkan iyo siinka dhigaa ka sabaro gaaladan la jil hiranaad ilaahay tabaaraka watacaala usulina gaaladan la sabartama yegi gaaladan yaa sabarahayd tamay ka sabarahayd naara ka sabarahayd famaa asbarahum cala annaar ilaahay tabaaraka watacaala usubala markan wuxuu fariin caro wadata u diray dowladda federaalka iyo dadka ka tirsan ee raacay shisheeyaha mayba lahaa gaaladan ama murtadiintan geegi awaantan bilaadan isdaba socod maybala ilaahay tabaaraka watacaala diintiisan tobasheen ilaahay subxaana watacaala kitaabhadiyo ilaahay kitaab sheegaado wala aysan gudaan dastuurkan iyo baatilkan isan geegisan dawro oo kuyaro maybala ilaahay tabaaraka watacaala diintiis gaado haddii isan geegi baatilkaas iyo calankaas humo isan geegi buluga isan dhiganyitiin isan iska adkaytana gaalnimadii isan ka adkaystaan biidnilaahi tabaaraka watacaala rijaal oo maanta geegana fi jecel ilaahay tabaaraka watacaala lakuma jajaal iyaasin ku wajahaan ilaahay tabaaraka watacaala tan usub nilay wa inakasuu aymaanahum min bacdi cahdihim wadacanuu fii diinikum faqaatiluu aimata alkufri innahum laa aymaana lahum lalam mintahu ugu dambeyn istishhaadigan ayaa waxa ay si baarinimo ku dheehan tahay uu u sabarsiiyey waalidiintii dhalay isagoona ka codsaday inay u soo duceeyaan inuu allah ka aqbalo raaligelintii rabbi uu raadsaday isaguna u rajeeyey inay noqdaan dadka ugu horeeya ee uu shafeeco qaadi doono maalinta dambe kulankan dhabtee biidnillahi tabaaraka watacaala jannatalfirduusi lacaala ilaahis tabaaraka watacaala haka dhig hooy maybakala sabar abadan maybakala sabar biidnillahi tabaaraka watacaala ilaahi tabaaraka watacaala ma ogaadasaan oo xaqiiqa geega rasuulka salawaatullahi wasalaamuna calayhin sheega qofka shahiidka intiisan mayba toddobaatan ageelshii kumada waan shafaa qaado biidnillahi tabaaraka watacaala dadkinka hore anan shafaa qaado inagadu doontan biidnillahi tabaaraka watacaala maybasinla sabara biidnillahi tabaaraka watacaala ilaahay kitaabshii iyo sununah mumahamad biidnillahi tabaaraka watacaala siisin amarana qaado biidnillahi tabaaraka watacaala waajibaadka ilaahay tabaaraka watacaala siin saare iyo sununah muhamad biidnillahi tabaaraka watacaala qaado ilaahay kitaabshiina ka toosanaada dardaaranka uu bixiyey istishhaadi jamaal xerow islamarkaana ay ka duubtay idaacadda islaamiga ah ee al andalus ee ku waranta afka mujaahidiinta al-shabaab ayaa wuxuu ku dabafeelayaa dardaarano habeenadii lasoo dhaafay laga qaadayey rag kale oo ay weerarkii ka dhacay degmada cabdicasiis kula jireen weerarkaas oo lagu bartilmaameydsaday maleeshaadkii macawiisileed ee lagu soo dhaawacay gobolka hiiran ayaa natiijadiisu waxay noqotay dhimashada toddobaatan iyo sagaal ka kooban macawiisileedii la dhammaystirayey iyo ciidamo kale oo u soo gurmaday in ka badan boqol iyo soddon ruux ayaa dowro diini ah loogu qabtay deegaan hoos yimaada degmada afgooyi ee gobolka shabeellada hoose maxamed muudey axmed abumuslim ayaa faahfaahinta warkaas soo jeedinaya dowradan oo socotay muddo bil ah ayaa loo qabtay qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan deegaanka nuun oo ka mid ah deegaanada hoos yimaada degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose dadka loo qabtay dowrada ayaa ka koobnaa boqol rag iyo soddon iyo shan haween ah kuwaas oo qaatay duruus muhiim ah haddaba waa kuwan qaar ka mid ah oo ka warramaya waxyaabaha ay ku qaateen muddadii ay dowrada u socotay dowladda waxay ku soo noo qabtay soddon maalmood annagoo tiradayna ay dhan tahay boqol oo rag iyo shan iyo soddon ruux oo maaragtay gabdho ah dowladda waxaan ka faa'iidnay waxyaabo badan ayaan ka faa'iidnay caqiidada oo maaragtay aan ka faa'iidnay iyo fiqiga iyo siirada nabiga caleyhi salaatu wasalaam iyo sida adikaadka oo kale iyo maaragtay salaada iyo xajka waxyaabaha ku saabsan maaragtay kitaabo badan insha allah indhaha noo furmeen alxamdulilah haddeer ma ogeen anaga maasha allah indhaha aad bay noogu furmeen insha allah idin khayr badan ilaah ha siiyo ajar aan lasoo koob karin ilaah ha ka siiyo insha allah indhahay noo fureen indhaha allah u furo iyadana hortooda waxa dhibaayo allah ka celiyo insha allah sidoo kale qaar ka mid ah haweenka muslimaadka ah ee qaybta ka ahaa dadka ka faa'iidaystay dowladan ayaa dhankooda goobta ka hadlay alxamdulilah alxamdulilah ilaaha mahadle wixii shirkiga ilaahay naga reebay wixii kala tawxiidkii faa'iid badan soddon beriyaa noo socotay ama wax baro ama maclin noqo waayo dowlada magaceeda maasha allah tabaaraka allah bizi bizi wax la laga dhigi jiro hadda maasha allah tawxiidkii wixiisi ballaabanay macnihiisa sidii uu dhammaanay baraxtirkiisa adduun dhan gacanta qaana maasha allah soddon beriyaa noo socota konton jiraana nahay anaga qalna manihi anagoo konton jir ee ah dowladii ku jirnaa gabadhaas waxaa ugu baadayaa ilaa oo waxbarashada faa'iido weyn ay leedahay oo dina laguma taysanayo islaamnimada jahaadka salaada tawxiidka odowga allah jiiyo ما هو الجهاد جهاد الله محل الجهاد محاولة هو هو قتال الكفار قالوا إن الله دعاله مدعاله إني فريقه كلمة الله لا كتاب الله كلمة ma ahan markii ugu horreysay oo duuro noocaani ah ay ka dhacdo deegaanada hoos yimaada degmada afgooye balse marar badan sidaani oo kale ayay wilaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose u qabatay qaybaha kala duwan ee bulshada dowraadkaasi oo dadka muslimiinta ah loogu fahamsiinayo diintooda warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan mid ka mida nabadonnada soomaaliyeed ayaa ka hadlay dilka iyo dhibaatooyinka kale ee dowladda federaalka ku hayso dadka ku dhaqan magaalada muqdisho cabdulaahi soomaali ayaa ka waramaya nabadan cabdiraxiim maxamuud bacdo oo ka tirsan indheelgaradka soomaaliyeed oo u warramayay idaacadda tan islaamiga ee alfurqaan ayaa waxa uu sheegay wax laga xumaaday ay yihiin falalkay ku kacayso dowladda federaalka ah oo ugu horreeyay dilkay u geysanayaan dhallinyarada gaar ahaana bajaajleyda waxa uu sheegay in ciidamada dowladda federaalka ay maanduuriyaha aad u isticmaalaan islamarkaasina falalka ay geysanayaan aanayba ka warqabin wuxuu sheegay inay leeyihi dhaqaalaha ee bulshadu ka shaqaysan lahayeen gaar ahaana dhallinyaradii lagu wareejiyey dalal kale taa micnaheeduna waxaa weeye in dalku gumaysi ku jiro marka koowaad dowladda federaalka waxba uma koontaroolla dadka u shaqayna waa dad iska daroogaysan oo nooc walba daroogaha isticmaala marka maba ogaba inay dad dilayaan iyo inaysan dilaynba ma ogaba waa dad macnaha amnigiina loo dhiibay ogaalkooduna uu maqan yahay waaye amnina meesha looga dhigay qodob waaye qodobka labaad dadka dadka danyarta la dilayo masaakiinta oo ama jaamacadaha ka soo baxay ama iska xoogsatada oo bajaajlayda ku jirto horta marka koowaad meelihii ay ka shaqaysa lahaayeen dowlada shisheeye dad shisheeya gacanta loo geliyey ayaguna magaalada isaga dhibaataysan yihiin duruuf iyo danaa haysa marka dantaasay la daalaa dhacayaan asigoo hadalkiisa sii wata ayuu sheegay in qorshayaasha laga leeyahay reer muqdisho ay yihiin kuwa gundheer isla markaasina la doonayo in guud ahaanba dadka soomaaliyeed la tirtiro oo shisheeye lagu bedelo muqdishona la doonayay in laga bilaabo maadaama ay dalka xudun u tahay macnaha laydinka leeyahay haddii aan waxyar idin fahamsiiyey reer muqdisho iyo soomaaliya macnaha markii reer muqdishoa xudun u ah macnaha laga leeyahay waxa waaye in iyaga intan la tirtiro ummad kale lagu beero saas waaye macnaha qadaraaska dowladda federaalka ay soo qaadatay waa in dadka soomaaliyeed la baabi'iyo mid maskaxda laga dilo iyo mid naftiisa la dilo iyo mid waalka gaajo loo dilo intaas markii laga dhigo ummad kale in la keeno sida aad og tihiin yuhuuddu waxay tiri soomaaliya iyo suudaan haddii macnaha la aqbalsiiyo yuhuud nacaybka laga baabi'iyo annaga dalka dhalahaan naga yeelanayn labadaas qodob soo qaat qodobkaasay soo qaateen dadkan soomaalida maamula oo dowladda sheegana ah saasay soo qaateen horta soomaaliya in laydin baabi'iyaa loogu talagalay wuxuu dadka soomaaliyeed gaar ahaana reer muqdisho ugu baaqay in ay jihaadaan oo ay garab istaagaan xarakada shabaab ulmujaahidiin dadka inay idin baabi'iyaan rabana ka soo horjeesta waa markii aad danihiinna iyo dadnimadiinna iyo diinkiinna ad rabtaan oo aad inaad dad noqotaan dad muslimiina oo baalka la yidhaahdo eh, qawiya aad noqotaan rabtaan dad daciifa haddaad rabtaan inaad noqotaan dimuqraadiyadan iyo dastuurkan waxa laydiin meerinayo baabi'iina waaye jihaadka kaalintiina ka qaata soo jeeda walaalihiina soo dhoweeya ayagaa waxaas la dagaalamaya idin dhibaataynaya idin dilaya ayagaa iyo daroogada iyo fuska ayagaa baabi'inaya ayagaa macnawiyaadka wixii laydinka xoogay soo celinaya ayagaa dalka ku soo celinaya cadaalad iyo sinaan iyo in qof walbaba xaqiisa hel ayagaa kusoo celinaye mujaahidiinta garab galaan leeya reer muqdisho saasaan leeya muqdisho waxay astaan u noqotay jidad xiran dil iyo dhac joogto ah cadaalad darro xabsigelin iyo dhibaatooyin kale oo aad u tiro badan waana midda keenaysa in nabadoonka iminka hadlayay dad kaleba ay ku taliyaan in dadku aayahooda adduun iyo midkooda aqraba ay ka fikiraan warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegaystayaal xilligan waa naga intaa